halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
sabti shan iyo labaatanka galabnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti shan iyo labaatanka bisha luulyo sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan
qodobadaan idaacadda galabnimo idinku hayna waxaa ka mid ah shirka caalamiga ee hal abuurka ganacsiga oo si rasmiya maanta magaalada nairobi ay uga fureen madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhigiisa kenya madaxweyne obama wuxuu halkaasi uga dhawaaqay lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo loogu tala galay maalgelinta baayac mushtarka caalamka
We secured more than $1 billion in new commitments from banks, foundations, philanthropists, all to support entrepreneurs like you.
warbixin iyo waraysi shirkan ku saabsan iyo weliba socdaalka obaame kenya ayaannu idiin haynaa waxaan kaloo idiin haynaa dad rayida oo ku dhintay meel u dhow degmada buurhakaba ee gobolka baay ee dalka soomaaliya kadib markii gaadiid ay la socdeen sida la sheegayo ay duqaysay diyaarad aan la aqoon cidda iska leh xisbiyada somalilan oo hargeysa u adhaadee xisbiyada somalilan oo hargeysa uga furmay shir ay sheegeen inay ku qiimaynayaan xaaladda somalilan barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararka caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in halabuurka dhaqaalaha afrika uu gacan ka geysanayo ka gudbidda xayndaab adag dhismaha buundo isku xirta dhaqannada kala duwan iyo xalbedelidda colaadaha iyo rajala-aanta isagoo ka hadlayay shirka caalamiga ee halabuurka ganacsiga ee ka socda magaalada nairobi ayuu obama dhiirigeliyey maalgashiga ganacsiga afrika iyo taageerista ganacsatadooda gobolka obama wuxuu sheegay in afrika ay u baahan tahay inay mustaqbal geed fadhi u noqoto horumarka dhaqaalaha dunida oo dhan madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhigiisa kenya uhura kenyatta ayaa wadajir u martigelinaya shirkan waana markii ugu horreysay ee shirweynahan lagu qabto qaaradda afrika kii hore ee shirkan la midka ahaa ayaa lagu qabtay aqalka cad magaaladan washington sannadkii labadii kun iyo tobankii madaxweynaha kenya uhura kenyatta ayaa isna shirkaasi ka hadlay wuxuuna xoogga saaray hardanka ay kenya ugu jirto xagga ammaanka iyo sida degdega leh ee dhaqaalahoodu usoo kordhayo uhura kenyatta wuxuu sheegay in afrika ay u furantay maalgashiyada dunida waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha maraykanka barack obama uu booqanayo dalka kenya isagoo madaxweynaha waxaana waana halka uu aabihii ka soo jeedo
ciidamada turkiga ayaa sii wada weeraro xagga cirka oo ay ku qaadeen goobo ku yaala dalka suuriya iyo waqooyiga dalka ciraaq maanta oo sabti ah weerarada milatariga turkiga uu wada ayaa bilowday jimcihii toddobaadkan iyagoo beegsanaya bara ay maleeshiyaadka ururka daacish kaga sugan yihiin suuriya iyo fadhiisimo ay leeyihiin maleeshiyaadka xisbiga shaqaaleha kurdiyiinta ee marka magacooda lasoo gaabiya loo yaqaano p k k oo dalkaasi laga mamnuucay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha turkiga axmed daawud oglo ayaa lagu sheegay in milatariga dalkaasi ay fuliyeen siina wadaan weeraradan inta yoolka laga leeyahay laga gaadhayo waxaa lagu sheegay qoraalkan in diyuuradaha dagaalkii turkigu ay burburiyeen goobo gabaad u ahaa p k k dhufaysyo dhulka hoostiisa bakhaaro iyo goobo ay hubka sahayda ku kaydsadaan
dowladaha maraykanka iyo britain ayaa cambaareeyey natiijada doorashada dalka burundi iyagoo ku tilmaamay mid aan xalaal ahayn oo ka dambeysay rabshado iyo eeda la xidhiidha cagajuglayn ay dowladda burundi ku samaysay kooxaha mucaaradka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa war qoraala uu soo saaray shalay ku sheegay in doorashada ka dhacday dalka burundi aysan ahayn mid xalaal ah iyo mid la aamini karo madaxweynaha dalka burundi pierre nikurziza ayaa markii saddexaad ku guuleystay madaxtinimada iyadoo uu weli taagan yahay murankii ku aadanaa in isusutaagiiska doorashadu ay dastuuri tahay in kale guddiga doorashada ee burundi ayaa ku dhawaaqay jimcihii shalay in madaxweynuhu uu helay sagaal iyo lixdan boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen taasoo ka dhigan in wareeggii hore ee doorashadu uu ku guuleystay maamulka madaxweyne obama ee dalka maraykanka ayaa ballaadhinaya tababarada uu u fidiyo ciidamada ammaanka ee ukrain kuwaasi oo dagaal kula jira maleeshiyada uu ruushku taageera goonigosadka ee bariga dalkaasi waa bariga dalka ukrain maraykanka ayaa sheegay in tababarkani uu noqon doono tababar ay fuliyaan tiro aan badnayn oo ka tirsan ciidamada maraykanka ee saldhigoodu u yahay qaaradda yurub afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in tababarkani uu ka dhici doono galbeedka ukrain meel u dhow xadka dalkaasi uu la wadaago dalka poland waxa uu sheegay in tababarkani uu yahay mid diiradda saaraya gargaarka taageerada military ee aanu ahayn mid hubka maraykanka lagu siidinayo dalka ciidamada dalkaasi ukraine
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay haatana magaalada nairobi madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta isaga iyo dhiggiisa kenya uhura kenyatta waxay fureen shirka caalamiga ee halabuurka ganacsiga adduunka shirkan oo ay ka qaybgelayaan wafuud caalamiya iyo dad kumanaan gaaraya ayaa obama wuxuu shirkaasi uga dhawaaqay maalgashi lacageed oo gaaraya hal bilyan oo dollar oo loogu talagalay barnaamijyada ganacsiga ama baayac mushtarka lagu abuurayo wariyaha v o eda ah ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi labada madaxweyne ee maraykanka iyo kenya ayaa si wada jira u martigeliyey kulanka la magacbaxay shirweynaha baayac mushtarka dunida ee maanta oo sabtiya si rasmiga uga furmay magaalada nairobi kaasi oo madaxweyne maraykana kii ugu horreeyey isagoo xilka haya uu soo booqday barack obama madaxweynaha waddanka kenya si weyn u soo dhoweeyey madaxweyne barack obama dadaalka ugu jiro hinqinta horumarka qaaradda afrika iyo saaxiib dhow inuu qaaradda la yahay ayaa waxa uu sheegay in kenya ay u gudubtay hannaan maamulka hoos loo daadajinayo oo dimuqraadiyad leh islamarkaana labadii sane lasoo dhaafay si wanaagsan ay u hirgaleen mashaariicda faraha badan ee hoos loo gaarsiinayo bulshada madaxweynaha waddanka kenya oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
mudane madaxweyne ganacsatada sumcadda leh afrika waa goobta ugu cusub waxa ugu wanaagsana laga rajayn karo taasoo ay taallo fursad aan xad lahayni waa la soo dhaafay maalmihii aan qaaradda u arki jirnay inay tahay mid ka mida meelaha rajala'aanta iyo dulligu ay ka jiraan madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa hadallada dhallinyaradu ay ku hadlaan ee sheeg languageka la yidhaahdo isticmaalayay markuu hadalkaa furayey It is wonderful to be back in Kenya. Niaje, Wasi.
waa wax aad u wanaagsan inaan kenya ku soo noqday iska warrama waxaan aad ugu faanayaa inaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey ee kenya soo booqda sabab ayaa jirta in magacaygu uu yahay barack xuseen obama aabbahay waxa uu ka yimid dalkan qoys iyo xigto ayaanan halkan ku leeyahay Today, I am proud to announce that not only did we make our goal, we surpassed it. We secured more than maanta $1 waxaan billion.
aad ugu faanayaa inaan shaaciyo in yoolkayagii aanaan gaadhin oo keliya ee aan ka kormarnay waxaan meel ku ognahay lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo ka imanaysa bangiyada ururada iyo dadka wax sadaqaysta lacagtaasi oo lagu taageerayo ganacsatada hal abuurka leh sidiinoo kale waxaa madaxweynaha wafdigiisa ku weheliya mudanayaal ka tirsan aqalka baarlamaanka aqalka cad iyo hogaamiyaal ganacsato waaweyn oo iyagu ka qaybgalaya kulankan iyadoo safaaradda nairobi ay ku leedahay dalka maraykankuna ay sheegtay ee hoosta ka xariiqayso taageerada qaaradda afrika shirkadaha markaasi soo koraya iyo sidii baayac mushtarka sare loogu qaadi lahaa madaxweynaha waddanka maraykanku waxa uu saaka booqday oo ubax dhigay fagaaraha loo yaqaano toddobada agost weerarkii lagu qaaday sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii safaaradihii maraykanku ay ku lahaayeen nairobi iyo daarasalaam halkaasi oo boqolaal dada oo ehelkoodu ay dhibanayaal markaasi yihiin ay ku soo urureen habeenkii xalay ayaa madaxweynaha waddanka maraykanku barack obama uu soo gaaray dalka kenya isagoo si weyn halkaasi ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dhiggiisa ee uhuru kenyatta iyo mas-uuliyiin kale habeenkii xalayna waxa uu casho la yeeshay qoyskiisa oo ay ku jirto ayeydiis sara obama iyo dad kale oo iyaguna fara badan oo ay ku jirto omo obama oo iyana ah gabar ay walaala yihiin oo iyadu ka soo raacday garoonka caalamiga gaariga loo yaqaano the best na soo raacday waxaa galabtaa shir jaraa'id ay wada jir u qaban doonaan labada madaxweyne aqalka madaxtooyada iyadoo ay ka wada hadli doonaan heshiisyo la xidhiira baayac mushtarka argagixisada iyo nabadgelyada guud ahaanba waddanka kenya iyo qaaradan afrika iyadoo caawana lagu wado inay casho sharaf wada yeelan doonaan labada madaxweyne aqalka madaxtooyada gelinka dambe ee berito ayuu ka ambabixi doonaa barack obama iyo wafdigiisu magaalada nairobi iyagoo ku sii jeeda dalka ethoobiya oo ay kulamo la yeelanayaan ra-iisul wasaare xayle salaase dasalem iyo madax kale oo ka tirsan dowladda waddankaasi etoobiya xasan ciise wardheere v o a nairobi
haddaba shirkan caalamiga ee hal abuurka ganacsiga ee madaxweyne obama iyo uhuru kenyatta ay ka fureen magaalada nairobi waxaa ka qayb galaysa wufuud ballaadhan oo caalamka ka socota kuwaasoo qayb ka ah baaca mushtarka adduunka soomaalida ka qayb galaysa waxaa ka mid ah siciid sheekh cumar oo ah milkiilaha makhaayadda summertime ee magaalada hargeysa iyo axmed cali oo ka socda ururka lagu magacaabo shaqadoon ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee nairobi ku waraystay waxaana hadalka ku hormaraya siciid sheekh wallahi ismaaciilow shirkani maanta shir aada u qurux badan oo markii iigu horreysay ay tahay shir tira intan leegoo isku timaada oo laba madaxweyne joogaano siday aada u qurux badan loo agaasimeeyo securitygiisu uu aada u sarreeyo markii iigu horreysay bay ahayd aadna waan ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee ee aan u nimid ay noo soo dhaweeyeen ee ay wax iyaga oo dhan si fiican ay isu tahaydibirsadeen waan gartay waxaan jeclaa bal inaad sawir kooban iga siisid madaxweyne obama xafladda marka uu ka qayb galay khudbaddiisa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sheegay dadkan ka qayb galay maaciloo khudbadiisa wallahi aad bay meel walba u taabanaysay oo annaga xaggayaga interprenerka ahaan amba hal abuurka aad bay ugu dhiirigelinaysay waxaanuu sheegay oo aada ugu celceliyey in africa ay marka dambe noqon doonto meesha technolojiyadda iyo horumarka iminkana ay aada u wanaagsantaho kenyana hogaaminayso technolojiyadda mar walbana ay la garab taagan yihiin oo ay caawinayaan dadka soo kacaya baaca mushtarka iyo dadkii meel gaadhayba ay u bari taageerayaan dad dadkan ka soo qayb galay oo laleeyahay qaaradda afrika ka wada yimaadeen iyagu sidee bay u arkayeen bal khudbadda madaxweyne obama iyo waxyaabihii shirka laga sheegay dad hore oo successna hagaagay oo fiicnaadayna waa la keenay oo africa ah intan kalena aad bay ugu riyaaqaysay iyo sida yaro dhuuban uu noogu soo galay isaguna uu ku salaamay salaanta afkan lagaga hadlo halkan kenya uu kusoo dhaweeyey wallahi dadku aad bay u farxsanaayeen oo shacabku mabuu kala go-aynba marka maxay ka bedelaysaa baa is leedahay dadkan hal abuurka ma jiraan fursado laydiin bidhaamiyey tusaale ahaan oo kale dadka kasoo qayb galay in in inay heli doonaan ha waa la bayaamiyey in mar walba priority-ga la siinayo inta timid iyo inta kale ee laga arkaba in ay in ay inay inay wataan hal abuurnimo amba ay imika bilaabayaan amba ay hore u bilaabeenba waan gartay marka dadkiina kasoo qayb galay soomaali inteeba ku ahaydeen
soomaali intaanu arkayna imika anagu labun baanu ahayn inaan ila socdo imika kula hadli doono oo agtida taagan axmed layla iyo aniga oo ah siciid sheekh cumar cumarteen group ku socday adiga siciid ahaan oo kale markaad eegtid dee magaalada hargeysana ganacsiyo kala duwan baad ku leedahay maxaa is leedahay waad kala tegaysaa dhinaca fikradda oo aada la gurya noqonay horta dhiirigelin iyo dad kala duwan oo aan iminka aanu aada u wada sheekaysanay oo wallahi aada u furfuran maraykanku ha ugu wanaagsanaado xagga furfurnida iyo iyo socialka iyo soo dhaweyntii kuweydiinta sidaad waxu bilowday halkay marayaan siday wax yihiin dad aada u wanaagsan oo dee kala wada nooca ayaanu ayaanu ayaanu la kulanay
waan gartay waxaad iigu dhiibtaa bal wiil kula socda kale soomaaliga bal magacaaga adoo igu bilaabaya iyo halkaad ka socotay ismaaciil aad baad mahadsan tahay magacaygu waxa weeyaan axmed cali waxaan ka socdaa hay-adda shaqadoon ee ka shaqeysta shaqagelinta dhalinyarada iyo ganacsi abuurka sooma dhalinyarta soomaalida shirkan maxaa aad kaaga baxay markaad eegtid habka loo qabtay madaxweynihii dunida ee madaxweynihii dalka maraykanka wafdi oo hogaaminaya shir ka qayb galay oo welibana idiin furay bal sidee bal iiga warran maxaa kaaga baxay jawga
ismaaciil aad baad umahadsan tahay jawiga shirkan uu ku bilaabmay iyo sida loo soo agaasimay shirkan aad bay u sareysaa dadka kasoo qayb galayna waa dad ganacsataa oo weliba dadkii xulka ahaa ee ganacsatada adduunka oo dhan isaga yimi boqol iyo labaatan wadan dad ka kala yimi oo khibrado kala duwan iyo aqoon aqoon kala duwan iyo ganacsiyo kala duwan adduunka kule ayaa isugu yimi iyo madaxdii dalka mareykanka madaxweyne dalka mareykanka iyo madaxweyneha dalka kenya hadallada meesha laga jeediyey waxay ahayn runtii kuwo aada iyo aada iyo aada iyo aada u dhiirigelin badan hadday noqoto hadalka madaxweynaha dalka mareykanka iyo hadday noqoto madaxweynaha dalka kenyaba labaduba waxay aada usoo dhaweeyeen aadana diiradda u saareen in ganacsi abuurku yahay sida keliya tee imka horumarka waare lagu gaari karo shaqo abuur hadday tahay hadday noqoto xasiloonida hadday tahay yareynta corruptionka ama masuq maasuqa marka hadalladu meelo badan bay taabanayeen sida dalka madaxweynaha dalka mareykanka barack obama Waan ku gartay.
saabsan in ay u ururiyeen deeqo eh, ama en- en- en- en, lacabiyo ay ururiyeen ama u hayaan iyagoo ku taageeraya africa sida ganacsi abuurka africa ganas- dhallinyarta ganacsi abuurka imisuu soconaya marka waktigu soconaya shirkan waa intee En, eh, wuxuu soconayaa horta maanta iyo beritoole En, beritoole soo gabagaboobaya insha alla en, shanta galabnimo meelahaas En, ilaa imika wuu socdaa doodaa la galay hadalaa la jeediyey hadal eh, ganacsataa meesha ka hadashay En, maalgashadayaal baa ka hadlay En, waxaa jira en, in dadka- dadku ay mid mid iskula hadlayaan oo ay isweydaarsanayaan kaadharhkan macluumaadka qofku ku qoran yahay En, laisdiiri gelinayo layska wareysanayo en, caqabadaha ganacsiga ugu- gana- inta badan ganacsiyada wajaha en, ay wax badan dadku kala baranayaan khibrado badanna ay isweydaarsanayaan iyo weliba en, fikrado badan
kaasi waxa uu ahaa axmed cali oo ka socda ururka lagu magacaabo shaqadoon waxaana ka horreeyey siciid sheekh cumar milkiilaha makhaayadda summertime ee magaalada hargeysa labadoodu waxay u waramayeen ismaaciil xuseen farjar iyagoo ka qaybgelaya shirka halabuurka ganacsiga caalamiga ah ee ka socda magaalada nairobi
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna gobolka baay wararka ka imanaya gobolka baay ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan toban qof ay dhinteen markii la duqeeyey baabuur ay saarnaayeen oo marayay inta u dhaxaysa tuulooyinka dallandoolle iyo sigle oo u dhow degmada buurhakaba ee gobolka baay wararka qaarkood ayaa sheegaya in duqeyntan ay geysatay diyaarad aan la aqoon cidda iska leh wariyaha v o eda baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan kooban goor dhoweyd halkaasi nooga soo diray ugu yaraan koo iyo toban qof ayaa ku geeriyooday duqeyn loo geystay gawaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay inta u dhexaysa deegaanka sigle iyo deegaanka dalandoole oo ka tirsan degmada buurhakaba ee gobolka baay gaadiidka la duqeeyey waxay kala ahaayeen gaari nooca xamuulka qaada oo loo yaqaano inatrega gaari minibas ama caasi iyo mooto nooca bajaajka kuwaasi oo dhammaantood ay saarnaayeen dad rayid ah oo barakac ahaa sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada dadka la dhibaateeyey goobjoogayaal ayaa sheegaya dadka la duqeeyey inay kasoo barakaceen deegaanka dalandoole iyagoona kusii jeeday deegaanka sigle oo qiyaastii lixdan kilomitir isu jira maamulka gobolka baay ayaan weli ka hadlin duqeymaha dadka shacabka loogu geystay tuulooyin hoos yimaada degmada buurakaba ee gobolka baay laakiin ururada bulshada rayidka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay duqeynta dadka shacabka loo geystay cabduqaadir aadan cali oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa arrintaasi ka hadlay deegaanka sagle iyo dolandoole intan dhaxayd oo anjarta sagaal sideetan iyo sideetan kilomitr degmada buurakaba iyo mayba ku dhiiday duqeymo En weyli oo linjeysid dad shacab eh oo s- oo ku barakacayda ee tuulada en dolandoole oo hanjeeday sagle iyo meelala ka duqeeyey En ku dhawaada tumanee iyo dhowr qof en ka dhamadeen kale ciidamada oo en eh, dowladda etoobiya ku howlgalayeen goboladan koonfur galbeed may ku codsadaan inyo shal saaran dadka adowga iyo taargetkan eh iyo dadka shacabka ee masaakiinta barakacayan oo isku duqayan nishal saaran ilaa iyo hadda lama oga cidda geysatay duqeynta waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray duqeymo ciidamada iskaashanaya ay u geysanayeen kooxda al-shabaab duqeyntan ayaa timid xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada iskaashanaya ay howlgallo ka wadeen qaybo ka mid ah gobolada bakool gado iyo baay iyadoo howlgalladaasina ay kula wareegeen deegaano fara badan oo goboladaasi ka mid ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
galab wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka gamanaysa magaalada washington wasiirka gaashaandhig ee soomaaliya cabduqaadir sheekh diini ayaa gaadhay degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud halkaasi oo shalay aroortii ay qabsadeen maleeshiya ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca wasiirka ayaa la kulmay saraakiisha hogaamiya- hogaaminaya maleeshiyadan ahlusunna ee magaalada qabsaday iyo weliba odayaasha dhaqanka wuxuuna waxa uuna khadka telefoon aadee waxa uuna ku booriyey iga raallihada dhegeystayaal inay xiisadda qaboojiyaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa beledweyne ka soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
wasiirka ayaa kala hadlay dadka deegaanka arrimaha amniga dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay cabudwaaq iyo taageerada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug kulamadii aan la yeeshay kala gedisnaa bulshada meeshaan aad iyo aad bay mataqaanaa runtii noogu noogu fiicnayd waxaan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhala ayaan rajaynayaa fikradaha iyagii aad iyo aad bay usoo dhoweeyeen ayaguna fikrado badan ayay noo dhiibeen oo ay leeyihiin inaan inaan ka gaarsiino dowladda dhexe iyo maamul goboleed kala sameeyaba intaba concern waxaa weeye waxyaabaha ay tabanayaan insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si waafaqsan dareenkooda in wax looga qaban doono wasiirka ayaa soo hadal qaaday heshiisyadii dhex maray dowladda dhexe iyo maamulka ahlu sunna isagoo kula dardaarmay ahlu sunna in ay ka baaqsato wax walba oo dhibaato abuuri kara
waxaanse ku gubaabinayaa oo ku gubaabin lahaa raggaas muxuu ahayt horeyna aan u wada hadalay oo culimmada ah in aysan xadgudbin oo ah in la iska ilaaliyo in dad soomaaliyeed dhiiggooda la daadiyo iyada oo la rabo mataqaanaa in la muujiyo muxuu ahayto awood iyo wixii lamida qof kasta oo dhiiggiisa la baajin karo waxaa weeye waa mid waajib ah oo saaran qof kasta oo muwaadinah oo soomaaliya in uu muxuu ahaayeeto uu ka qayb qaato sidii loo baajin lahaa aanan lagu degdeginna muxuu ahaayeeto xukun marooqsi iyo anaa samayn kara maanta inaan lagu degdegin ee laga fadhiisado tillaabooyinka la qaadahayo wixii xuquuqaho maqan iyo wixii muxuu ah wadahadal la gelin karana meel macshara ayaan ka sheegnay in la tixgeliyo muxuu ahaato nimankaas ama ragga culimmada ah laakiin ayaga laftigooda dhinacooda waxaa laga rabaa arrintaas in ay sidii ku hirgeli lahayd in ay ku dadaalaan farax diriya oo ka mid ah qurba joogta deegaanka islamarkaana ka qayb galay kulankii uu wasiirku la qaatay bulshada reer cabudwaaq ayaa waxa uu sheegay in wax walba oo dan u ah dadka deegaanka uu kala hadlay wasiirku wuxuu la kulmay dhammaan dadka deegaanka degan iyo odayaashii iyo ogaaskii iyo wixii waxgaraduu la kulmay waxaana laga hadlahayay wixii dadka dan u ah oo dowladda soomaaliya dan u ah baa wasiirku kala hadlay inay mataqaanaa lagu dhaqmo oo lagu waxeeyo xagga nabadgelyaha ugu darnaato waxwada qabsiga iyo taageerada dowladda dhexe iyo dowladda hadda la dhisay oo maamul goboleedka ah in wax laga qabtaa wasiir ku booriyey iyaguna way qaateen laakiin inay amniga sugaan oo ay magaaladooda wax ka dhigaan oo ay ka waxeeyaan bay ku heshiiyeen maalmihii ugu dambeeyey degmada cabudwaaq iyo qaybo ka mid ah gobolka galgaduud waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo degmadana ay ka dhaceen dagaallo sababay dhimasho iyo dhaawac oo dhex maray maleeshiyaad deegaanka ka wada tirsan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
lantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada hargeysana maanta xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa shir uga furmay halkaasi waxayna sheegayaan shirkaasi inay uga wada hadlayaan qiimeynta xaaladda guud ee somalilan warbixin arrintaasi ku saabsan dabcan waxaan idiinsoo gudbin doonaa idaacaddeenna fiidnimo balse haatan kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caasho cuud iyo ismaaciil farjar
dhegaystayaal waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo mar kale aan halkan idinka soo jeedinayno caasha waa tahay ismaaciilow waxay ku soo dhacdaa qaar ka mid a barnaamijyada aad aan ka dhegaysto idaacadaha localka ama idaacadaha gudaha laga leeyahay dalkan maraykanka ee communitiyada waada barnaamij waa qof lagu yaqaana qofkiiba vacation iska galaya oo fasax buu tegaya markaasaa la leeyahay maanta waxaan fadhiyaa miiskii heblaayo oo fasax ku maqan marka maanta toddobaadkan iyo kii horeba waxaad fadhidaa markaa kursigii iyo miiskii ibraahim daandurey oo soo ciidaysanaya marka waxaan sii toddobaadkii hore haddaad u sheegtay haa toddobaadkan dadku waa lasi haystaa waa garta waxay isleeyihiin kursiga siduu ula wareegaa muxuu la soo taaganya mise waa kursi bannaan ma cid baad deynaysa cashay
su-aasha su-aashaasaa ummadda dad badan oo na dhegaysanaya malaha ku taagnayd waa tahay waraaqaha bal aan bilowno hay noo soo direen dadka barnaamijkan ku xiran waa dhegaystayaasheena qaaliga ah masoo qabtaa mise dhinacagan ku bilownaa bal haddaad adigu saa marka hore usoo qabatay waa tahay mid qurux badan oo aad u gaaban ayaan markiiba daf soo iri balaan fiiri ayaa soo qoray waxaa ugu horeeya qofkii soo qorayba safiya nuux sheekh iyo maxamed cabdi ilig waa agaasimaha telefishinka hon cable t v iyo farxaan xaaji cali waa milkiilaha telefishinka isna hon cable t v iyo dhammaan shaqaalaha telefishinkaasi sida mawliid ceero cali maano axmed cabdi siciid ayaan cabdulaahi cali iyo sharmaarke cabdi cabdulaahi iyo dhammaan shaqaalaha kale ee telefishinka hon cable t v dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi oy ka hambalyeynayaan meherka boqoradda baa la yidhi oo haa oo nimco cumar maxamed samriye asxaabtay ka mid tahay sooma hon cable t v saan qiyaasay asxaabta weliba barnaamijka fankii sugaanta ayay daadihiisaayoo dee waa aad baa loogu yaqaana v o na mar bay la shaqayn jirtay waa garta nimco samriye aad baan u garanayaa iyo sidoo kale boqorka baa la yidhi xuseen guuleed jaamaca afgaab waa tahay wuxuu meherkadu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay dhammaantood u rajeynayaan nimco samriye iyo xuseen guuleed in meherkooda uu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caanan gabar iyo caanana waan ugu duceynayna haddaanu nahay bahda v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaa caashada horta xuma salaanta markaan doono haye barnaamijka weli adigoo ku jira miyaan waraaq hambalyaa lagugu soo darin waa taasiba waxaan maqli jiray weligaa daooca ma ku qaninta afkaba ma iga qaada
haye afkaba afkaba ma iga qaadaaba waxaan ku keenay waraaq hambalyo ah ayaa halkan magacaygan oo ku dhex arkay xasan saleebaan dhuxul laab saalax oo isagu v o a lasoo hadlaya isaguna wuxuu sheegay inuu hambalyo dirayo marka wuxuu yidhi magaca kooxdaydan oo ku hadlaya xidigaha xasan daahir ismaaciil weersame sahare ciidlan nuur cabdixakiin maxamuud shirwac barkhad maxamuud kaariye sadaam maxamed axmed iyo asxaab kale dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa nimco cumar maxamed samriye iyo xuseen guuleed afgaab oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa mararka qaar markana la durayo bahda saxaafadda waxaa la yidhahdaa mataqaanaa haye haddii dhankooda lasoo galo haye hawadoo dhan baa laga dareemaa ma marka menaga keliya maya waa bahda because waa bahda marka la leeyahay saxaafadda ku jirta haddii maanta ismaaciil ay gabari naga soo doonato hawadoo dhan ummadda soomaalida meelay joogto dhan baana dareemaysa in annagoo dhan xamaasadaysannahay marka laakiin caashe midna ku darso qolo waliba fanaaniintu waa la mid oo heeso badan bay u qaadan haddii inan fanaanada lasoo doono cid walba ma garanaysaa bah waliba way isgarabsataa halka ay tabarteedu la gaarto saas weeye waa tahay marka bal heesna u raaci haddii aad heesaa igu soo riixday heestii qabow weynanu qaadna oo caashaqna uu ka dhadhamayo iyo ducaba hees degan hees degan waa garta cabdirasaaq anshax iyo hees dejiye la yidhaahdo ayaanu soo qabanaa waa taa noogu dhegeysan
qurux ilwaadanu indhaha waa tawi sahankayo darmada wara tallaabtayda iigtiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelisa oo halkaa ka doonayo halkeed iga dareemaysa abshir ii dul badanoo iina dabacsano iina dumaraysan oo halkaa ka doonayo halkeed iga dareemaysa ii dul badanoo iina dabacsano iina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin dulxariira nasab daahiroo nolosha ii darta dibjirnimo midan kaga buuxoon daalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday
waaw heestaas ee dejiya duco badan baa ku dhex jirta caashay ee uu qaado fanaanka cabdirasaaq anshax welibana wiil wariye ah baa heestan sameeyey oo sidiiq maxamed burmad la yidhaahdo marka waa hees aad duco ah waa garto waxaan filaya inayd si weyn uga heli doonaan guud ahaan dadka dhegaysanaya barnaamijkan hambalyada iyo heesaha dhinaca waraaqaha mar kale haddaanu jaleecno waxaa halkan tahaniyad aroos aan uga diraynaa baa layidhi lamaanaha isdoortay ee kale ah cabdi waa axmed cabdi hodan xaashi xuseen iyo faadumo maxamuud xursi arooskoodu ka dhacay degmada burjinleh gobolka nugaal baa layidhi ee dalka soomaaliya dadka dirayana waxay kale yihiin hooyo khadiijo maxamed bare aabe cabdi hodan xaashi xuseen iyo maxamed cabdi hodan xaashi iyo kowthar cabdi hodan iyo nuurudiin cabdi hodan iyo cabdisalaan muuse calimaad iyo sidoo kale asad burleeg baa la yidhi iyo cabdi maxamed cabdi iyo gaashaan cali ciidey iyagu dambayntii axmed cabdulqaadir awfaarax iyo dhammaan reer xaashi xuseen iyo reer maxamed bare waxay leeyihiin guurkii lagu nasto ee lagu nagaado wiil iyo caano gabar iyo caanana lagu kala helo ayaan ugu ducaynaynaa anaguna waxaan leenahay aamiin waraaq kale oo gacanteeda ku jirta oo hambalyo ah haddaan sii raaciyo waxa waa hambalyo meher waxaan hambalyo meher hawada u maraynayna ayaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah maxamed siciid ducaale cabdirashiid maxamed siciid xasan ducaale maxamed cali xaaji cabdi ducaale xildhibaan muuse xaaji cabdi ducaale ibraahim xaaji cabdi ducaale cismaan maxamuud xaaji cabdi iyo xaaskiisa sacdiye yuusuf ducaale iyo dhammaan reer ducaale oo waxay dadkaasi hambalyo u dirayaan cabdifataax saleebaan daroor iyo saado cali xaaji cabdi ducaale oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducadana waa caasha meherka hargeysa ka dhacay waxaa la yidhi caasha kasoo duceyso caasha ducada baryahan baa lagu soo leexinayay ducadeydii caankeed baan ugu ducaynayaa meherkii uu ku xigo arooska loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfacna noqda ayaan ugu ducaynaynaa aamiin aamiin haddii dhinaca waraaqaha agtayda dhooban aan mid kasoo qabto mar kale waxay warqadani ka timid aabe cumar ibraahim iyo caruurtiisa aabe xasan ibraahim iyo caruurtiisa aabe amiin ibraahim iyo caruurtiisa iyo sidoo kale hooyo xaliimo cabdiraxmaan iyo caruurteeda ida faadumo sheekh cali iyo caruurteeda hooyo xabiibo macalin iyo caruurteeda iyo ida maryan macalin amiin iyo caruurteeda iyo jamiilo xuseen ibraahim iyo caruurteeda luul xuseen ibraahim iyo caruurteeda maxamed cumar ibraahim iyo caruurtiisa iyo aabe abshir aadan ibraahim iyo caruurtiisa iyo isxaaq aadan ibraahim iyo caruurtiisa iyo cali maxamed cabdi iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo ugu dambeyntii aadan maxamed ibraahim dhammaan dadkani waxa ay joogaan waa la yidhi dalka iyo dibadda waxaanay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen cali cumar ibraahim iyo xaaskiisa asmo abshir aadan ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada garoowe taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatanki bishan julaay ee sanadkan waxaana aan leenahay bay yidhaahdeen alle ha ka dhigo arooskii lagu nasto ee lagu nagaado kalana hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin aamiin bal inta aynan waraaqda xigta u gelin caashay Mm.
maxaad dhegeystayaasha usoo qaban lahayd heesta xigta
ma dhinaca banaadirigaad jeclaan lahayd toddobaadkan agteeda heesaa dhooban ma Bal kuwa bana- banaadirigaan ku geeyaa ma heesihii horaan ku geeyaa ee dhuuxa iyo lafaha ahaa dhinacaad rabta bal ii sheeg bal banaadiriga bay noo kici waa gartay horta heesaha banaadiriga ismaaciil waxma kaaga bilaaban yihiin wallaahi waan dhegeystaa laxankoodan ka yar helaa ma ahaane aada ereyada iskuma wacni Ay, sida maaragtay jilicsan ee hindi hindiga ee dhuuxa iyo lafaha ah saas weeye waqtigu mawaare weliga ogaaw ninba waayihiisa intaasaan ka xusuustaa
intaasaa inagaga filanba wareerka waqtigaa keenay wareerka waqtigaa keenay Aan- waayo waayo waa hees ka mid ahayd ruwaayad aad u caan baxday oo muddo dhanna ka socotay magaalada muqdisho oo lagu magacaabo kibirkii beertaa karfan saaray jacaylka waaw waaw waaw waa hees aad dee aad usoo xushe marka waa ruwaayad aad looga daba dhacay ahayd heesihii ku jiray ayay ka mid tahay heestani
What
waa tahay wareerka waktigaa keenay waxaad moodaa soomaalida hadalka u fududa markay wax soo dhifanayaan iyo markay duruufaha ku jiraan qaar marxaladaha lagu jiro kelmad u dhigantoo kooban wareerka waktigaa keenay Dee meel ha- loo dhaafo ma leh waxaad moodaa dee soomaalidu waa hal abuurka aad bay uga horeeya Aad iyo aad.
waxyaabana dunida dad badan ay ku jantaanoo af soomaaliga xitaa marka ah, mahmaahaa marka dee afaf kale loo tarjumo waa garatay aad baa dadka kale ula- u- uso- uga helaan oo usoo dhaweeyaan waa aftahaniin marka aftahan weye Wareer.
afmaal afmaal wareerka waktigaa keenay uu yidhi waa tahay intaasi aanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha bal dhinacaaga noo bilow markan ismaaciil cashay bal waraaq halkan gacanteeda ku jirta haddii aan ku bilaaban annagoo kale ah baa lagu bilaabay waraaqdan gacanteeda haatan ku jirta cabdirashiid xaaji cabdi iyo hooyo sahre maxamed nuur shams xa- cabdirashiid xaaji cabdi injineer saalax cabdirashiid xaaji cabdi cali cabdirashiid xaaji cabdi saynab cabdirashiid xaaji cabdi nasteexa cabdirashiid xaaji cabdi xaliimo cabdirashiid xaaji cabdi zaamiye cabdirashiid xaaji cabdi maryan maxamed cabdirashiid faa'ise maxamed cabdirashiid ismahaan maxamed cabdirashiid cabdirashiid maxamed cabdirashiid eedo xaawo xaaji cabdi adeer maxamuud xaaji cabdi iyo dad kale dhammaantood oo kala jooga boosaaso qardho garowe muqdisho iyo dubay waxay hambalyo dhalasho halkan uga dirayaan aabe maxamed cabdirashiid xaaji cabdiraxmaan oo ku magac dheer tuube iyo hooyo khadra maxamed jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho bishii lixaad markay ahayd sideed iyo labaatan sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey baa layidhi cabdirashiid ama cabdiraxmaan aan idhaahdee maxamed cabdirashiid waxaana leenahay noqo wiilkii anfaca waddankiisa iyo diintiisa aamiin ilaa ducadii dib la soo raacstay aniguna amiinta kalan ku daray yaha midba ma dhinna laakiin mid dheeriyo haddii waxaa la yidhaha timaada meel lagu ducaysanayo waa lagu leexdaa ducadaasi qayb baa laga qaataa marka aamiintana waa lagu daraa waa tahay warqadanna waxay ka timid aabo maxamuud cabdinuur cabdi iyo hooyo safiyo daahir cabdulle iyo sacdiya maxamuud cabdinuur iyo nuur maxamuud cabdinuur wuxuu ku magac dheer yahay kajeesh iyo maxamed maxamuud cabdinuur iyo hodan nuur maxamuud ayaan cumar wehliye axmed isxaaq aadan cabdikhaaliq maxamuud ibraahim ilkacase iyo sacdiya maxamuud waa sacdiya habi iyo sidoo kale aadan mukhtaar cayshe aadan mukhtaar miski aadan mukhtaar iyo maxamuud maxamed sheekh wuxuu ku magac dheer yahay waa maxamuud lafagari dhammaan reer maxamuud cabdinuur iyo reer aadan mukhtaar iyo reer nuur maxamuud waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan arooska caaisha maxamuud cabdinuur iyo cabdulaahi aadan axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka kenya taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka oo maalintii arbacada aqalgalkoodu waxay leeyihiin aqalgalkooduna wuxuu ka dhacay baa la yiri magaalada dolow etoobiya ducada waa xaggiina waa tahay iyagoo kala fog ayaa waa duruufo baryahanba lagu jiray saas weeye oo weli baan usoo joognay haa tahay waxaan u rajaynaynaa meherkooda in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo haddii aan sida siyaasiyiinta u duceeyo maxaa dhacaya maanta haye haye bal bal bal aan ku egno sida siyaasiyiinta haddaan u duceeyo Haye.
ama aan u hadlo haddaan siyaasadeeyo haye arooskaasi ujeedadii lahaa midkii laga gaaro dayraada siyaasiyiintun baa le horta maya markay leeyihiin een, shirkaasi een, ujeedooyinkii laga lahaa waa laga gaaray haye
marka laguma sheegay ujeedooyinka laga lahaa maxay ahaayeen Haye.
ninbaa hadda kahor waxaa layidhi bis waxaan maleynayaa inuu ahaa madaxweynaha ma xasuus ninbaa hadda kahor waxaan maqlay sheeko ah soomaalida xaggee wax u marayaan wallaahi halkii ay wax dhigata bay u marayaan haye macnaa waa hadal sarbeeban waa hadal sarbeeban marka ameerikaasi waxaan u rajaynaynaa mid lagu gaaro ujeedadii laga lahaa waa guri waara oo raaxa leh iyo owlaad baari ayaan ugu ducaynaynaa waxaan se filayaa dee guurka ama guriga dhismaya in la garanayo natiijadiisa iyo ujeedada laga leeyahay iyo ujeedada laga leeyahay waa in reer dhismo ubad khayr qaba oo wanaagsan reerkaasi uu bulaalo kii lagu soo hirto martidu ay isdhaadhaafto saas weeye kaasaa ugu baraka badan haddaan waraaq kale oo gacanteeda ku jirto hambalyo mehera aan soo qabto waa hooyo ugaasoo cumar xasan aabe cumar maxamed samriye ismahaan cumar maxamed samriye iyo odageeda sicid kartuun qadaafi iyo xaaskiisa dhammaan ilmo samriye iyo weliba qa- eh, qamar cumar iyo caruurteeda deeqa cumar iyo caruurteeda nimco carab askar iyo caruurteeda safiya xaaji maxamuud iyo caruurteeda muna maxamuud hooyo siraad axmed cige siciid maxamed cumar kadaafi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan meherka boqorka iyo boqoradda nimco cumar maxamed samriye iyo xuseen guuleed jaamac oo ku magac dheer afgaab oo muherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa oo tahay ah, waxaan leenahay nimco samriye iyo xaajigeeda waxaan ugu rad- u rajaynaynaa uguna ducaynaynaa in meherkooda uu ilaahay ka- uu ka dhigo midkii waara aqalgal wanaagsan ubad wanaagsan sidaan horeba u sheegay guri ay martidu isdhaadhaafto horta caasha cuuday Ay, caasha cuud maxaa lagu bixiyey waa sheeko dheer yaa ka dhammaan kara maanta oo dhan bal dad badan ba isweydiiyeen su-aasha haddaad ka jawaabtid
waa halkii seenabciga halkaa hamsan saare way tirahdaa markay markaysan rabin inay su-aalaha qaar ka jawaabto ay waa tahay marka marka magacaas iyo wixii la iigu bixiyey maalintan mas-uul sare noqdo haye baan iibsanayaa waxaa kaloo jirta dee lacag baan waxaan- kala baxayaa waxaan saa ku keenay een, waraaqo badan baan arkaa oo ducada caasho loo soo yarriixo Ay, marka marka waxaan- marka waxaan- waxaas tiri cuudkaasa malaha wax ku leh cuudkaas iyo ducada waxba ka dhexyaan
waa tahay bal heesta xigta ma soo qabtaa mase soo qabanaysaa ismaaciilo bal een, haddaan inoo soo qabto oo hees waxaad soo hadal qaadaysay seenabciga aad iyo aad bal hees ay seenabciga iyo axmed cali cigaale iyo fanaan kale ay wada qaadaan oo welibana heesii hore ah waxaan u malaynayaa fanaanka saddexaad inuu yahay faarax guuleed samatar wakaa afka gacan lagu qaday Ay, marka dhambaalwade ayaa heestaas leedaha waa tahay ma dhegeystayaashan xasuutaa heesta heestaa waxaan ogahay inay tahay hees aada isugu dhacaysa music dabacsan leh dhuuxa iyo lafaha heesahan nidhaahno haye ee dadka qaboojiya ee degan ee xataa masaska meelaha ku jira ay kusoo yaacaan horta ma maqashay in eh, la yidhi maska aad buu uga helaa musiga saas weeye oo meelaha weliba kabanka uu ka baxo uu ka agdhow yahay baa la yidhahdaa sheekaan ku maqla laakiin weli ma xaqiijin weliba nooca cuudka marka la noocii cuudka loo odhan jiray haye kii magaciga siti waa tahay bal aanu dhegeystayaasha u kala baxno heestaasi ay wadajirka ugu luuqeynayaan seynab cige fanaanka axmed cali cigaal iyo faarax buule sabaka
laba wacdi laga dhigay axadina dhaar sugu maray oo badaha dhaadhiirina ay kala dhex yaalaan waxa been ku dhaawacay beedo iyo qarceryaan ugu dhumanayo dhuhdhuhlan ka baqaya laba wacdi laga dhigay axadina dhaar isugu maray oo badaha dhaadhiirina ay kala dhex yaalaan waxa been ku dhaawacay beedo iyo karceeryaal ugu dhumanayo dhuhdhuhlan ka baqaya Ma idinka dhawaaqyada dhulko idil xidhiidhisho dhexdhexaad shacaab shaqa labada isu dhibaayo isu soo dhaweeye idinka dhambaalada dhulko idil xidhiidhisho dhexdhexaad shaca shaqa labada isu dhacayo isu soo dhaweeye dhambaal wadaqa hubusow idhiiba xaashida iyo qalinka aanu dhigo dhayaha jacaylkee gacalkaagu kuma dhibo cadowgaagu kaa dhimay maxadsanid dhambaal wada boqol toban halbaadheer dhibice beersii labo dhibice beersii labo
dambalwade seenab cige iyo axmed cali cigaal iyo faarax hadaynu heesta ay ku wada luqaynayeen maxaa kaaga baxaashay horaan carabka ku dhuftay waa hees dabacsan oo aada u wanaagsan dad fara badanna barnaamijkan dhagahooda kusoo jiidi doonta san qiyaasayo waan gartay waraaqda xigiida maadaa soo qaban mise anaa inoo soo qabta bal dhinacaaga marka waraaqda koowaad haddaan soo qabto waxa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa bahda v o a assalaamu calaykum baa layidhi wacalaykum assalaam waa kaa qaadnay gaar ahaan waxaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa si gaara loo soo salaamay lama carabaabin waan kaa qaadna ayaan leenahay marka waraaqdan waxay ka timi ayaa lagu bilaabay magaalada boorama marka dadka dirayaana waxay kala yihiin nasrokiin jacfar iyo cabdicasiis jacfar bashiir iyo siciid jacfar bashiir iyo hinde dhaqane iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad ereygaas aad baan nafaxaad waa magacyada cusub baan filaya nafaxaad sheekh iyo maryan sheekh iyo aamino sheekh iyo zahra cadey iyo maryan cabdi iyo mukhtaar kala fure saas dabcan say usoo qorteen dhegeystayaasha ayaynu waraaqaa ugu akhriyaynaa iyo weliba balaag dhagaxley dadkaasi waxay hambaliyo waa magacyo kala duwan oo halkan ku qoran iyo weliba faysal isxaaq oo ku magac dheer faysal jabaati dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan bashiir jacfar bashiir iyo afadiisa quraysho cabdi xasan oo gabadh ugu dhalatay magaalada boorame xarunta gobolka awdal gabadhaas waxaa loo bixiyaya la yidhi bushro bashiir jacfar ducadana waa v o a soomaali baa lasoo raaciyay xitaa haatan waa la baahiyey marka aday kula taallaa waxaan leenahay inantaas ku dhalatay magaalada boorame soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aniguna aamiin ayaanu raacinayaa mid ka mid a waraaqaha gacanteeda ugu dambeeya haddaan soo qabto waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeeya mukhtaar maxamed catoosh waa wariyaha iyaga magaalada baydhabo iyo aadan daahir cabdi diyeshe iyo hoyo xasno axmed hurgufi iyo sahro maxamuud calasow xaliimo maxamuud calasow khadiijo maxamuud calasow baarliin maxamuud calasow iyo dahabo maxamuud calasow iyo ruqiyo maxamuud calasow iyo maryan maxamuud calasow iyo maxamed axmed maxamed xaaji deexe dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga wadanka waa wadamada britain mareykanka sacuudi arabiya iyo soomaaliya waxay tahanay dhalasho oo qiimo badan baa la yiri u dirayaan aabe ciise maxamuud calasow iyo hooyo hibaaq maxamuud lugayare oo shan iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafinay juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ay gabadhi ugu dhalatay magaalada ottawa ee dalka canada waxaana leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaroo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamin haddaynu gebagabadii barnaamijkan joognaa mar dhowidna waxaad sheegaysa heeso hore heeso dambe ee waxbaad sheegsheegayso banaadirigan marka hore xushay bal haatan maxaad noo haysaa
ma heesihii horaan sheegay bay kaaga dhigan tahay mise kuwii banaadirigan waad maqashay mise dee waxaan isleeyahay bal heesaha horey hayso ha bal la eeg marka inaad la dhacday in kale bal anigiyo eh, marka dhegeyst- qiyaasta- marka qiyaastaanu kaa soo qaadaynaa dhegeystayaasha annaga iyo dhegeystayaashuba halkaasay nagala socdaane bal waxay u yar dheg taagi doonaan caashi heesa heesta soo socotay soo qabato haddii ay gabar ku tiraahdo hog haddii aad ku dhacayso anunbaa kaaga horeyne haddii gabar ku tiraahdo maxaad dareemi lahayd maxaa samayn lahayd de macnaha waa waa waa tilmaan dee sawirkeeda leh aye macnaha waxa weye meel walba oo kula jooga aye xataa haddii aad eh, meel shisho tagtid ah waan kaaga sii horeeya
waa tahay gabagabada barnaamijkan usoo noqono heestaasi ay ku wada luuqeynayaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo fanaanada seynab xaaji cali baxsan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
البهينا اسكو يالي حلبولا حاجيو كهيا والنقورة وهيديكي حلبولا حاجيو كهيا والنقورة وهيديكي عالكي كاتشبيين بار أنا هيلكي اسكو هيري عالكي كاتشبيين بار أنا هيلكي اسكو هيري
waa hagaag codadkaasi macaan dabcan waan ka xunay inaan idinka kala goyno barnaamijkii hambalyadii heesaha ayayna gebagabad heestaasi u ahayd ismaaciil iyo caasho ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna war deg deg oo magaalada muqdisho naga soo gaaray wuxuu sheegayaa in xildhibaan ah, i- xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo laba qof oo la socda oo ilaaladiis ahayd la sheegayo in niman hubeysan ay goordhoweyd ku dileen degmada wadajir ee magaalada muqdisho wixii warara kasoo kordha xildhibaankaasi iyo magaciisaba dabcan idaacadeena soo socda ayaan idinkusoo gudbin doonaa sidoo kale magaalada nairobi waxaa haatan ka socda shir ay shir wadajira oo ay qabanayaan madaxweynaha maraykanka iyo dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta shirkaasna macluumaadka la xiriira idaacadeena soo socda ayaan idinla socodsiin doonaa intaasna waxaa ku eeg barnaamijkii galabnimo anigoo ah maxamed iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan waxaan idin leenahay sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.